waxaa maanta magaalada berbera ka furmay bandhigga bugaagta iyo akhriska munaasabadda furitaanka bandhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano qoraayo suugaanyahan iyo dhallinyaro xiisaynaysay bugaagta goobta lagu soo bandhigay guddoomiyaha bandhigga bugaagta berbera cabdifataah maxamed nuur ayaa sharaxaya ujeedooyinka bandhigani
ujeedada koowaad waxaanu ka duulaynay naadiga akhriska iyo qoraalka vishan kuleyo ah in kor loo qaado wacyiga akhriska iyo qoraalka magaalada annagoo taa ka duulayna qodobka labaad aynu ka duulaynay sababa inaanu buug feerkan magaalada qabanno waxa weeyaan balberisan ognahay waa ishii dhaqaalaha somalilan marka waxaynu doonaynaa inaanu ugu darno dhaqaalaha aqoonta inaanu ugu darno marka ay noqoto hoy hoyga aqoonta qodobka afraadan u asaasnay waxa weeyaan dhiirigelinta dhalinyarta hibooyinka leh ama halabuur kale magaalada hadday qalin tahay hadday qoraal tahay hadday halabuur kale tahay inaanu ku dhiirigelinno sanadkan annaga waxa nugu cusub in laga hadlo arrimaha badda iyo kalluunka oo arrimaha badda iyo kalluunka laga hadlo la falanqeeyo weliba ishuugiyo taagan arrinta ugu weyne somalilan laga hadlaya ay tahay ama geeskaba arrin badeed ay tahay inaanu baddii aqoonyahaankii badda aanu ka hadalno geesta kale qoraayada dhallinyarada ah ee bugaagta ku soo bandhigtay goobta ayaa waxaa ka mid ahaa ooda salaad oo qortay buug ka hadlaya barbaarinta ubadka baxda fiodan aad baa u salaamayaa walaa wax kusu bandhigaya buuggan aan qoray ee la magac baxay haddaan ku baahanahay buugga muxuu ka hadlaya sharaxadhe walaal wuxuu ka hadlayaa buuggani barbaarinta tolmoone ubadka buuggan wuxuu ka kooban yahay sideed cutub cutubada sideedda cutub waxay iskugu jiraan sidii loo barbaarin lahaa ubadkeena hadday noqoto waalid hadday noqoto macalin iyo sidai iskaga kaashan lahaayeen cutub wuxuu ka hadlayaa marxaladaha ubadku maraan restagiska intaanu iskuulka gelin muxuu u baahan yahay waalidkii muxuu uga baahan yahay in loo bixiyo markuu soo soo dhasho kale magac fiican in naas nuujin dhamaystir la siiyo marxaladaha labaad ee kuritaanka ilmaha muxuu u baahan yahay isaguna marxaladii hore wuxuuna baahnayn buu marxaladan u baahan yahay oo ah in ilmihii waalidkii canaanta ka ilaaliyo in ilmihii aan garaacid badan lagu samayn in ilmihii looga sheekeeyo sheekooyin dhiirigelina maareynta waktiga waxaa ku jira cutub kalesna la dhahdo maareynta waktiga ilmihii sideeba waktigiisa loo maamuli karaa maadaamuu oran karayo mawduuca aad baynan waalidka iyo iyo waalidka imka jiraa inay foojignaan u siinin iyo in ubadka laga ilaaliyo aaladahan dambe soo baxay sida tigtoka inuu ilmihii aad u isticmaalo waxaa kale oo carwada bugaagta ee berbera qayb miisaanle ka ahaa maktabadaha bugaagta cabdikariin maxamuud oo ka socday aleel bookis ayaa sharaxaya adeegyada ay soo bandhigeen oo uu ka mid yahay bugaagta ceeliska ah buugta ceeliska waxa weeyaan waa qofkiiba buug soo akhristay buuggii uu soo akhristay buu cilmigii kala soo baxay isagoo nadiifa buu noo keenaya wax dhaawaca lahayn dabeetana qof kaloon iibsan karahayn ayaan ka siinayna shan doolar amba afar doolar ka siinayna qofkii wuu noo imanaya shan doolar buu bixinayaa bishoo dhan buu akhrista ahaanaya sanadkii kale hadduu doonayo lix bilood ka mida laga qaadaya oo soon doolar baa laga qaadaya sanadkii dhan buu akhrista ahaanaya si uu qofku balwada akhris isku baro qofku wuxuu akhrisan karayaa bishii shan buug lix buug toddoba buug sideed buug qofkiina buug halka buug baa laga sii lahaa hadduu doonayo inuu bishaa buug akhriyo waxaa laga sii lahaa toban doolar baa laga sii lahaa annaguna shan doolar baanu ka qaadaynaa
bandhigyada bugaagta ayaa muddooyinka dambe ka hirgelay badiba magaalooyinka waaweyn ee soomaalida kuwaasi uu tartan xooggani uu ka socday waxaynay qayb mug leh ka qaateen korukaca akhriska iyo qorista bugaagta xamse cali jeesto v o a berbera